بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الحج كتاب كي لحاد ويه وانا كبر عمل وانا درسي أفر إلى وعشنات كتاب الحج وكتاب اللحاد oo waxaynu ka soo baxnay shan kitaab kitaab asalaa baa ugu dambeeyey kitaab azakaa axkaam aljanaa'iz iyo asalaa iyo aldahaara waana ruknigii ugu dambeeyey oo arkaanta islaamka ruknigii shanaad wey oo say u kala horeeyaan ayuu shiikhu usoo kala hormariyey alxaju luqatan luqadda waxaa lagu yihahdaa alqasdu waxaad u qastidid sharcanna waxa weeye alqasdu ilaa beyt illahi alxaraam ila lbeyt alxaraam in loo qasdiyo liacmaalin maksuusa acmaal gaara oo ilaahay u sharciyeeyey oo waxa weye fi zamanin maksuus xilli go-an iyo acmaal go-an in loo aado marka sharciyan xaj waxaa la yidhahdaa inaad aadid xaramka ilaahay waktigii loogu talagalay oo waxa weye xajka acmaashii loogu talagalayna aada samaynaysid ayaa la yidhaahdaa xaj liitibaaci nabiy sal l sl adoo nabi maxamed ku raacaya calayhi salaatu wassalaam xajku marka waa rukniga af waa rukniga shanaad wey sidaa daraaddeed bu mu-alifku say u kala horreeyeen ayuu usoo kala hormariyey leanna markii ugu horreeyey kitaabu salaa ayuu ka hadlay oo waa ruknigii labaad bacda shahaadatayn oo ile kitaabku waa fiqi oo kama hadlayo tawxiid iyo caqiide wuxuu ka bilaabay ruknigii labaad oo salaada ruknigii saddexaad oo zakaduu ku xijiyey kii afraad oo wuxuu ku xijiyey soonka kii shanaad oo xajka weeye waana tuu yihi nabiga calayhi salatu salaam bunya lislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna moxamedan rasuulu allah wa iqaami asalaa wa itaai azakaa wa soomi ramadaan wa xaji ilbeyt marka inuu rukni yahay oo rukni min arkaan alislaam yahay hadal kuma jiro inuu yahay waajib liman istadaaca oo waxa weye allah subxaana wa tacaala waajibiyena hadal kuma jiro oo ilaahay baa yidhi walilahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila marka xukumkiisu waa man istadaaca waa qofkii awoodowa sanadka oo dhanna hal cumrigoo dhanna hal mar buu waajib yahay hal mar qofku hadduu soo xajiyo kabacdi wixii ka dambeeyaa hadduu ku noqnoqdo waa sunna wey sidaa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wassalaam hal mar buu xajiyey oo waxa weye xajat ulwadaac leannahu sanadkii ka horreeyey nebigu ma soo xajiyin maadaama oo waxa weeye mushrikiinta laga mamnuucayey waatay baraa-a soo degtay oo la yidhi u sheega laa yaxuju bacda bacda alcaami haada mushrik qof mushriga gaara ma soo xajiyayo beytka ilaahi kabacdi markii ay noqotay maka dee saa loo furtay oo waxa weeye ay noqotay beled islaam oo dadkii tawxiidkii fahmeen sanadkii ugu dambeeyey xajat ulwadaac ayuu nebigu soo xajisiiyey dadkii isaga oo barayey axkaamtii iyo qaabkii loo xajiyayey oo yidhi khuduu cannii manaasikakum iga qaata acmaasha ay manaasika alxaji oo waxa weeye iga qaata lacallii laa laa adri ma garanayo buu yidhi nabiga calayh salatu salaam inaan idinla kulmi doono sanadka dambe ha laa alqi bacda caami haada macnaa in aana idinla kulmin oo aana sanadka dambe soo xajiyin baa dhici karte qaata hadda iga barta sidii bayna noqotay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ma soo xajiyin sanadkii dambe waaba dhintay markii uu xajatulwadaac ka noqday sidaas daraaddeed markaa xajku waxa weeye waa rukni min arkaan alislaam qofkii inkirana waa ku gaaloobayaa qofkii istidaacadeedii helana waa inuu la yimaado istidaacadana culammadu waxay ku soo koobaan laba arrimood alzaadu waalraaxila oo marka leeyahay man istadaaca ilayhi sabiila culimmadu waxay yidhahdeen qofki inuu helo dhaqaalihii uu ku xajin lahaa iyo rakuubkii uu fuuli lahaayo meesha uu u aadi lahaa ila safar dheer baa la gelayaaye azaadu waraaxila ayaa lagu soo koobaa marka waxay u qaybiyaan arrintaa istidaacada si kale waxaa loo qaybiyaa laba arrimood ee saddex qaybood bay u qaybiyaan waxay yidhahdaan amnu dariiq waddadii aada mari lahayd inay aamin tahay oon cidina kaa hor istaagayn ood nabadgelyo ku maraysid dhaqaalihii aad ku xajin lahayd oo xagga maalkaa inaad haysatid sixatu lbadan jirkaagi inuu caafimaad qabo waad awoodi kari hadduu marka qofkii caafimaad qabo maalkii uu kusii xajin lahaana heli karo waddadii uu mari lahaana aan cidi ka hor istaagaynin waajib waxaa ku ah inuu soo xajiyo hal mar ayay waajib ku tahay cumrigiisa hal mar hadduu soo xajiyo wixii ka dambeeya waajib kumaayo waa sunnow axkaamtiisa markaaynu gudagallo wuxuu ka bilaabay shiiku kitaab alxaji baabka koowaad baabu lmawaaqiit almawaaqiit waa jamcu miiqaat almawaaqiit jamcu miiqaat wey miiqaadna mawaaqiidana waxaa loo jeedaa mawaaqiida makaaniga ah ayaa halkaa laga wadaa mawaaqiidu laba nooc wey zamaniya wa makaaniya midda zamaniga ah waxa weeye waa bisha xajka oo waxa weeye bilaha la yidhaahdo ashhurul xurum oo ashhurul xurum la yidhaahdo waa shawaal wa dhulqicda iyo waxa weeye tobanka beri oo dhulxija ramadaan marka laga baxo shawaal baa ku xigta bisha shawaal haddii la galo ashhurul xurum baa la galay oo waxa weeye bilihii xajkaa la galay oo qofku markuu soonka saa uga baxaba waa niyeysan karaa xajkii ayuu waxa weye markaas u diyaar garoobaya taa marka waxaa la yidhaahdaa mawa mawaaqiida zamaniga ah marka labadaa bilood oo ka dambeeya soonka tobanka beri oo saddex iyo tobanka beri oo ugu horeysa waxa weeye xajka intaa weeye oo acmaasha la guto laakiin waxa acmaasha xajka la gudanaayo oo dhan waxa weeye waa shan beri waa maalinta sideedaadka yowmu tarwiya maalinta sagaalaadka carafada taagan yahay iyo maalinta ciidda oo waxa weeye dambe saddexdaa beri marka la dhameeyo iyo saddexda berioo ayaamu tashriiqa ah weliba laba laga dhigi karo oo waxa weeye maalinta laba labiyo tobnaad la iska tegi karo calaa kulli xaal hadduu qofku saddexdaba dhamaystirana waa lix beri haddii uu waxa weeye saabsanayaa shan beri taasi waa acmaasha xajka cumradana ka hor baa la samayn karaayo qofkii waa sii diyaar garo usii bixi karaa laakiin mawaaqiidan uu shiiku u miiqaateeyey oo u waqtiynayo waxa weeye waa makaaniya macnaha dadka doonaya inay xajka soo aadaan jihooyin kala duwan bay ka imaanayaan qof walba meel buu ka imaanayaa jihooyinkaa marka kala duwan ayuu nabiga calayhi salaatu wassalaam u waqtiyey wuxuu yidhi qolo walba halkaa markay soo marayso halkaa ha ka soo xirteen xajka marka mawaaqiidda loo jeedo waa meelaha xajka laga xiranayo xadiidka asaabic bacda almiatain laba boqol iyo toddoba xadiidka an cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhuma cabdillahi bni cabbaas waxaa laga weri ana rasuula allahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka ilaahay waqata wuxuu u waqtiyeeyey oo miiqaad uga dhigay oo uu u calaamadiyey meesha liahli lmadiina dadka madiine xaggeeda ka imaanaya oo reer madiinea iyo wixii ka shisheeya oo madiine soo maraba dalxulaybiya meesha la yidhaha dalxulaybiya ayuu nabiga calayhi salaatu wassalaam u macney u waqtiyeeyey mid walbana waa sharixi doonaa waliahli shaam nimanka shaam ka imaanaya shaam waxaa la isku yidhaahdaa waddamo badan suuriya iyo urdun iyo falastiin iyo dhulkaasoo dhan baa la yidhahdaa wuxuu u waqtiyey nabiga calayhi salaatu salaam aljuxfa meesha juxfa la yidhaahdo waliahli najdi najdi waxay ka mid tahay xaggan dhulkan sacuudiga ayay ka mid tahay qarnu manaasil meesha la yidhaahdo ayuu u waqtiyeeyey oo yidhi halkaa ha ka soo xajiyeen waliahli lyaman reer yamanna wuxuu u waqtiyeeyey yalamlam wa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi hunna lahunna hunna meelaha aan waqtiyeynay lahunna ay dadka halkaa ka imaanaya oo ahalka u ah oo halkaa degan ayaa ka soo xiranaya waliman ataa calayhinna iyo qofkii waddadaa ku yimaada min gayri ahlihinna dadka degan aan ka mid ahayn ee shishay ka yimaada sida hadda innaga soomaalida oo kale yalamlan baynu soo marnaa miman araada alxaja kii xaj doonaayey weeye aw alcumra ama cumro doonaayey qofkii ka sokeeye maxaa la samaynayaa dadka jidde iyo meelaha dhowdhow degan oo waxa weeye hareeraha maka degan oo xaramka ka baxsan maxay samaynayaan iyo reer makaba waman kaana duuna dalika qofkii ka sokeeye buu yidhi nebigu fa min xaysu ansha'a meesha uu ka soo socod bilaabayo wey meeshuu degan yahay oo reer jidoo kale jiddo ayay ka xiranayaan xataa ahla makka ahlu makka ilaa reer maka nimanka dadka degan maka ay ka xirtaan min makka maka ay ka xirtaan xadiiskan marka wuxuu inoo waadixiyey mawaaqiidda loogu talagalay dadku meelaha ay ku imaanayaan xadiidkan ku xigana waa la macne waa isku sharaxaynaa marka alxadiid athamin wey bacd miatain laba boqol iyo sideed can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma waxa uu yidhi oo laga wariyey ana rasuula allahi sala alla ly slam qaala inuu yihi rasuulka ilaahay yuhillu hilaalka waxaa la yidhahdaa rafcu sawt codka in kor loo qaado oo talbiyada marka la bilaabayo wey oo la xiranayo xajka yuhillu waxa ay ka xiranayaan oo ay ka bilaabayaan ahlulmadiina dadka madiina degan markay xajka aadayaan min dulxudaybiya xudaybiya ayay ka bilaabayaan wa ahlu shaam reer shaamna min aljuxfa ayay ka bilaabayaan wa ahlu najdi reer najdina min min qarni ay qarni manaazir ayay ka bilaabayaan qaala cabdullahi ibni cumar waxa u yihi intaasaa nebiga ka maqlay laakiin wa balaganii waxay soo gaaray oo saxaabada ka maqlay ana rasuula allahi sala allahu ly slam qaala inuu yidhi wayuhillu ahlulyaman reer yamanna min yalamlam inay ka xiranayaan marka cabdullahi ibni cumar wuxuu ku daray xadiiskii hore intii hore intaasa anigu nebiga ka maqlay buu yidhi yalamlam laakiin saxaabada iigu dadhay laakiin anigu reer madiine iyo reer shaam iyo reer najdi baa nebiga ka maqlay oo waxa weeye aan ka xifdiyey xadiidkii hore baana inoo sheegay cabdullahi ibni cabbaas ayaa inoo caddeeyey waxa weeye meelahaas oo dhan oo ku daray waxa weeye lamlamna halkan marka waxaa la inoogu sheegay mawaaqiiddii nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wassalaam marka ugu horreysa miiqaadka reer madiina oo dulxulaybiya waxa weeye waa meeshii nebigu ka xirtay calayhi salaatu wassalaam oo waxa weeye intuu nebigu ka soo baxay ayuu halkaa ka xirtay haddana waxaa lagu magacaabaa layidhi aabaar cali oo bi'ri baa ku yaalla ceel ay dadka sheekh islam ibnu taymiya siduu leeyahay dadka juhaasha ay ku magacaabaan bi'ru cali meeshaa marka hadda waxayba culimmadu leeyihiin macnaha dee madiinaada usoo dhowaatay oo waxa weye aad iyo aad ugu soo dhowaatay waana meeshu madiina waa u dhowey oo masaafada ugu fog weeye marka maka loo socdo madiinaba wax yar markii laga baxo ayay waxa weye markaas ay noqonaysaa marka aad iyo aad ayay uga fog tahay maka aad bay uga fog tahay masaafo dheer weeye marka alxudaybiya aad bay uga fog tahay oo waxa weeye waa midda ugu fog baa la yidhi oo waxa weye dee madiinoo kale afar boqol iyo shanti kilomitr bay shan boqol bay ku dhowda marka dulxudaybiyana waxba uma jirta madiina calaa kulli xaal waa masaafada ugu fog wey dariiqa reer madiina ay maraan weeye oo ay ka xirtaan iyo ciddii madiina soo marta halkaa dulxudaybiya ka xiranayaan nebigu waa ku tukaday markuu salaadii tukadayna oo la diriirayeyna halkaasuu markaa talbiyadii xirtay waana la socday aljuxfa waa reer sham baa ka xirta iyadu markaa waa dariiqaas ay ku yimaadaan sha- reer sham waana qarya waxa weeye maaragtay yara baa la yidhi oo xagga baxr alaxmarka u dhow waxa weeye markaa waxay u jirtaa baa la yidhi baxr alaxmarka toban mayl meelahaas wahiya alaan kharaab weeye ba la yidhi hadda maanta ciidana ma isticmaasho awal qaryo yar bay ahayd hadda way kharaabtay sidaas daraaddeed bay dadka eriyadaa ka yimaada meel la siman oo waxa weeye raabiq la yidhaahdo ayay ka xirtaan raabiq meel la yidhaahdo ayay ka xirtaan oo waa madiina kabiira halkaasay ka xirtaan oo waxa weye maadaama ay meeshaa hore ay qaryo yar ay iska baaba'day ayay halkaa ka xirtaan marka waxaa ka xirta dadkaas ka yimaada waxa weeye maaragtay sham shamna waxaa la isku yidhaahdaa urdun suuriya falastiin waxa weye dhoolkaas oo dhan ayaa sham la isku yidhaahdaa iyo dad badan oo waxa weye xukunka la yeelanayo soo mara dadka maqrib iyo ka yimaada xaggaa iyo maqrib ka yimaada iyo africada qaarkeed ka yimaada waxaasoo dhan baa soo mara iyada ayaana waxa weye markaas ay halkaa kasoo xiranay meesha la yidhaahdo markaa yalamlam meesha yalamlam la yidhaahdo iyadana reer yaman baa kasoo xirta reer yaman ayaa kasoo xirta yalamlam iyo ciddii ka heshaysoo ka timaada oo innagaba hadda soomaalida oo kale yalamlam baynu ka xirannaa oo diyaaraddu waxayna la soo maraysaa waxa weeye maaragtay halkaa marka markayna la soo marto ayaynu markaas halkaa ka soo xiranayna marka iyaduna waa macruuf ilaa iyo haddaba yalamlam baa loo yaqaanaa waana waadi baa la yidhi waadi baa loo yaqaanaa mise waa buur ayaa waxa weeye hadal badan baa ku jira calaa kulli xaal yalamlamtaas waxaa ka xiranaya wixii yaman ka yimaada ama waxa weeye dariiqa yaman ama reer yaman ha noqdeen ama waxa weeye haba ahaadeen ciddii ka shishay ka timide qarni manaasil waa midda afraad waxaana loo yaqaan baa la yidhi hadda qarnu facaalid waa meel dawacada badan ayaa layihi buur waxa weye dawaca badan baa baali qarn qarnu facaalibna waa loo yaqaanaa qarnu manaasilna waa loo ohan jiray iyadana xaggaa iyo dadka najdi iyo ka yimaada oo hadda waxa weeye ayaa kasoo xirta oo waxa weeye waa macruuf iyaduna qarnu facaalib iyo ayaa la yidhaahdaa intaasoo dhan mar waana jebel bale waa buur ayaa lagu magacaabay miiqaadaa markaa nabiga calayhi salaatu wassalaam u waqtiyeeyey xilligii nabiga calayhi salaatu wassalaam ayuu u waqtiyeeyey laakiin waxaa jira in waxa weeye markii dambe ayna markii hore halkan markii hore xag nabigu waqtiyeynayey waxa weeye maaragtay xaggaa iyo ciraaq iyo iiraan iyo dhulkaasoo dhan mala ma islaamin oo waxa weye xilligaa islaam ma ahayn islaam ma ahayn marka meel la yidhaahdo daatu ciraq ayaa waxaa u waqtiyeeyey markii ciraaq iyo futuuxaadka ay dhaceen cumar ibn khadaab radiallahu canhu amiir lmuuminiin ayaa u waqtiyeeyey iyaguna halkaasay marka kasoo xirtaan oo waxa weye ay ka yimaadaan calaa kulli xaal shantaa jiho ayaa looga yimaadaa maka shantaa jiho qofka ku yimaada jihada uu soo maro ayuu ka xiranaya jihadana ma dhaafayo dad badan baad arkaysaa hadda khalad ku dhaca khaasatan aad soomaalida ku arkaysaa wuxuu ku leeyahay anigu waxaan rabaa meeshii nebigu kasoo xirtay inaan kasoo xirto madiine inaan kasoo xirtaan raba war nebigu kuma dhihin meel kasta intay ka timaadi madiine imow nebigu kuma dhihin ee nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam halkaa markaad maraysid meesha kuu ah oo waxa weeye lagu jideeyey oo lagu waqtiyeeyey halkaa ka soo xiro oo amarka nebiga qaado calayhi salaatu wassalaam marka waa khada dad badan baad arkaysaa markay jiddo diyaaraddii la degto ayuu wuxuu leeya anugu madiinaan aadaya weliba khada'a kaloo ay samaynayan waxaa arkaysaa isagoo muxrama oo soo xirtay oo ixraamkii garay oo markii diyaaraddu ay la soo maraysay lamlam oo la yidhi hala xirto intuu xirtay ayuu haddana markaa waxa uu leeyahay anigu waxaan u gudbayaa meesha la yidhaahdo anoo muxrama maka aadi maye madiinaan u gudbaya madiine markaa usoo gudbayaan xagga ka soo xiranay arrintaasi waa khada saxna ma aha waajibkuna waxa weeye qofka meesha uu soo maray inuu ka xirto oo waxa weeye uu ka bilaabo oo halkaa marka maka uu tago kabacdi haddaad rabtid madiine aad oo laguma diidana inaad marka dambe madiine aadid u safartid ood madiino soo booqatid masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxa weeye ha ha gudbin adoo muxram adoo xirtay ha gudbin maxaa laga faa'idayaa markaa labadan xadiid marka la isku geeyo waxaa laga faa'idayaa ko marka ugu horeysaa nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu u sameeyey hadihi alamkina almadkuura mawaaqiid ayuu ka dhigay mana banaana laa yaxilu ma banaana liman araada inuu waxa qofkii doona liman araada waxa weeye alxaj aw alcumra inuu dhaafo uma banaana waa inuu amarka nebiga qaataa oo meeshii uu nebigu yidhi ka soo xiro inuu ka soo xirto wey inuu dhaafo waa khada waxaynu kaloo ka faa'iideynaa arrintan ana ana almawaaqi ana man kaana duna almawaaqiit qofkii ka sokeeya mawaaqiidda oo dadka gudaha degan meesha ay degan yihiin bay ka xiranayaan meesha ay degan yihiin ayay ka xiranayaan xataa ahlu maka maka ayay ka xiranayaan taasi way xajka marka reer maka waxa ay ka xiranayaan xajka maka gudaheeda maka markuu joogo oo haddaba qofka maka taga oo tamatuca sameeya maalinta sideedaadka marka la gaaro hoteelkaad degan tahay iyo baad intaad waxa weye ka diyaar garoodoo qubaysatid ayaad xiranaysaa waad baxaysaa markaasaad aadaysaa waxa weeye mino iyo aadaysaa adoo muxram amaa cumrada hadday reer maka doonayaan inuu soo cumraysto waa inay ka baxaan xaramka oo waxa weye banaanka inta u baxaan ay markaas soo cumraystaan sidii nabigaba calayhi salatu salaam caaisha uu yidhi walaalkeed ku daray cabdiraxmaan oo waxa weeye uu ka saaray xaramka oo markaa waxa weeye dib loogu soo celiyey oo markaa ay soo xiratay cumradii marka reer maka waxaa shardiya inay xaramka ka baxaan markii ay cumro samaynayaan leannahu xajka way ka baxayaan oo carafa dee xaramka ka mid maaha waa banaanka oo waxa weye intaa xaramka carafa banaanka ka tahay marka kolle mar walba way ka baxayaan xajka way waxaynu kaloo ka faa'iideynaa naxariista ilaahay uu inoo galay oo waxa weeye wanaagga maadaama haddii la ina odhan lahaa meeshii nebigu ka xirtay keliya ha laga xirto aad bay u adkaan lahayd ummaddana saca bay ku noqon lahayd dhibaato badan ayaana ka imaan lahayd way culammadu marka waxay ijmaac ku yihiin calaa mashruuciyati alixraam liman araada dukhuula makka qofkii doonaya inuu maka soo galo oo waxa weye xaj iyo cumro doonaya isagoo muxrima ayuu soo gelaya oo soo xirtay laakiin waxaa khilaaf ku jiraa haddii uunan xaj iyo cumro midna u socon oo tijaare iyo wax kale isaga socdo markuu maka soo gelayo ma inuu xirtaa oo muxram yahay miyaa mise waxa weeye waajibkuma aha waxa weye khilaaf baa masaladaa ku jira oo qaar baa waxay culimmada leeyihiin haddaaba maka gelaysid waa inaad ixraamataayo xaramka mel haddaad soo gelaysid adoo muxrama oo soo xirtay oo waxay markaas cumrayso oo waxay kabacdi danahaaga qabso qaarna waxay leeyiin maya waajib ma aha oo waxa weye qofku isagoo muxrama khasab kuma ah inuu soo galo waka wax daliila oo qofkii waajib kaga dhigayana lama hayo oo sariixa wallahu aclam sida sababtaa waxay u badan tahay inaysan waajib ku ahayn qofka baabka labaad waxau odhanayaa maa yalbisuhu almuxram qofka muxrimkaa oo xajkii xirtay muxuu xiranaya min athiyaabi waxaa ku haboonay baabkan in la yidhaahdo maa yaxrumu almuxrim min athiyaab maxaa ka xaaraama oo aan loo ogolayn leanna sababtu waxa weeye axaadiista uu ku soo arooriyey shiiku waxa ay keenaysaa waxa qofka loo diiday laakiin lama odhan waxaa iyo waxaa ha xirto waxaa iyo waxaa ha xirto lama dhihin laakiin waxaa la sheegay dharka aan loo ogolayn oo waxaa la yidhi shaygaa iyo shaygaa ma xiranayo shaygaa iyo shaygaana ma xiranayo waxaa iska ilaaliyo marka aynu aragno bal axaadiista uu ku soo arooriyey shiiku xadiidka ataasic bacdimatayn waxa uu yihi can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma waxaa laga wariyey cabdullahi ibni cumar waxau yihi ana rajulan min ay saxaabadii ka mid ah ayaa qaala waxa uu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo maa yalbisu lmuxram maa yalbisu muxuu xidhanaya almuxram kii muxramka ahaa oo xajka iyo cumrada ku jiray dharkuu xidhanaya waa maxay oo min athiyaabi muxuu dharka ka xidhanaya qaala nebigu marka calayhi salaatu wasalaam jawaabtaanu siiyey ma uu oran waxaa iyo waxaa ha xirto laba go ha xirta ma dhihin laakiin jawaabtaanu siiyeyoo jawaabtii waxay noqotay marka wixii ka xaaraamu u sheegay oo su-aashu asalkeeda waxay ku habboonayd in la yidhaahdo qofka muxramkaa maxaa ka xaaraana leanna dharku waa fara badan yahay mubaaxa laakiin waxaa xaaraantaa la iska ilaalin karaa oon la ogolayn laakiin ninkaani su-aashii wuxuu u weydiiyey muxuu xiranaya buu yidhi nebigu marka ma oran waxa iyo waxaa ha xirto leanna waxaa dhici karta inaan dharkii la wada heli karin oo haddii la yidhaahdo dhar nooc keliya ah ha la xirto oo hadhow markaa la waayo dad dad dad badan bay dhib ku noqonaysaa qaala markaasuu waxa uu yihi nabiga calayhi salatu salaam uu ku jawaabay laa yalbisu ma xidhanayo alqamiis raggii baa laga hadlaya qamiis ma xidhanayo qamiiska wixii la taloo dhan baa la yidhahdaa shaatiga inagu kaynu u naqaan qamiis baa la yidhahdaa iyo kan hadda qamiis ba aynu u naqaano macruufka wala lcamaa'im cimaamadana madaxa kuma xidhanaayo oo cimaamad madaxa mana saarayo mana ku duubanayo wala saraawiil saraawiilna ma xidhanaayo wax surweel wixii la talo oo dhan oo hoos laga gashadaa la yidhaahdaa migiskaa la mid a waxa weye kulli wixii surweel oo dhan lama xidhanaayo walalburnus walalbaranis baranisku waxa weeye burnus baa la yidhahda jamcu burnuse baraniska waxaa la yidhahdaa qamiis adag oo maqaaribadu qaataan oo koofiyad lagu talo halkaa qoortaa uu koofiyad ku leeyahay oo saa loo soo gashado marka maqaaribada ayaa aada u qaataa burnus baa la yidhahdaa waa qamiis ay isticmaalaan oo adagoo dhaxanta iyo ka gasha isagoo fududna waa leeyahay oo samarka ah waxa weye walalkhisaaf waxa weeye khufna ma xidhanayo waa jamcu khuf wey khufeynkiina ma xidhanayo khufna waxaa la yidhahdaa wixii cagaha la geliyo oo dhan kabaha daboolan khufeynka waxaasoo dhan baa laga hadlaya ilaa qof keliya khufeynkii loo ogolya ilaa axadun waxa weeye laa yajidu aan helaynin naclayni marka naclayn baa la xidhanaya waa sandalka naclaynka iyo dacaska iyo waxaa horey loo gashado ayaa la yidhahdaa naclayn ilaa axadun qofkii waxa weye laa yajidu aan helaynin naclayni sandal aan helaynin falyalbis ha xirto ilaa cagaadaan ma socon karee alkhufeyn khufeynkii ha xirto oo qofka waxa dhici kara u gadan waayeba laakiin walyaqdachumaa ha gooyo asfala inta ka hoosaysa min alkacbayni ay macnaha meeshaa kacbaynka ka hooseysa intuu ka gooyo intan sare oo kor u kici lahayd ha tuuro intiisa hoosena ha isaga socdo markaa ha ka dhigto saandal camal gabadhii baa leeyi qofkii ha wuxuu yihi marka walaa yalbisu mana xidhanayo min athiyaabi dharkii noocuu doonaba ha noqdee shay-an shay ka mid ah oo masahu uu taabtay zacfaraanun zacfaraanka oo baarkaan lagu rinjiyeeyo oo la geliyey oo dharka iyo lagu midabeeyo aw warasun waraskuna waxa weye bahalkan huruudda ay isticmaalaan oo waxa weeye ay dumarku isticmaalaan huruudda layaad marka lagu qurqurxiyo labadaana maradu noocay doontaba ha noqotee labadaa waa laga ilaalinaya halkan marka nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo sheegtay riwaayadda imaam albukhaari in aan ku darno waxa uu yihi wa fi lbukhaariy walilbukhaariy imaam albukhaari waxa uu ku daray dumarki isagoo ka hadlaya nebigu walaa tantaqibu almar'atu gabadhii ma indha shareeranayso niqaabku waa waxa wejiga lagu xirto oo waxa weeye wejiga la gashado walaa tantaqibu almuxramatu gabadhii muxramka ahy almuxrima ay gabadhii xajka soo xajiday ama cumraysanaysay oo xiratay ixraamkii ma indha shareeranayso walaa talbisu mana xiranayso alqafaazayn alqufaazayn qufaazayinkuna waa kuwa gacmaha la gashado gacmaha kuwa ay gashadaan oo dumarku markay cilaanka iyo marsadaan ay gacmaha gashadaanna ma xiranayso xadiidkan marka wuxuu inoo caddeeyey dharka aan laynoo ogolayn dharka kaloo dhan marka waa lagu ogoliyay marka waajib ma aha sida dadka qaarkood moodaan qofku inuu laba go oo cadcad xirto raggu maya maadaama shuruudahan aan dharkii intii kale laga heli karin ayaa goyaashaan cadcad la yska doortay oo waxa weeye waajib nabigu ma ma dhihin laba go oo cadcad hala xirto ma u dhihin marka waxa weeye waxa la iska ilaalinayo waa wixii la tolay oo qamiis iyo wixii lamida cimaamadda waxa weeye saraawiisha bahalkaa burnuskaasina waa qamiis camale iyo intaasi afartaa waa dharka la xiranayo oo ninka kabihiina waxaa la iska ilaalinayaa wixii daboolan oo xirmaya ayaa la iska ilaalaya khifaafkaa ama markaa khufeynka haragga laga sameeye ha noqdeen ama kabaha ha noqdeen iyo sharabaadyaduna waa la mid lama xiranayo ilaa qofkii cudurdaar hela oo isagu waaya inuu naclayn oo xirto kabihiisii waxa weeye khufeynkaa oo daboolaa ayuu intaas sare ka goynayaa markaa saandal camal ka dhiganaya ku soconaya waay amaa qofka dumarka ah ha waxaa kaloo raggii aan loo ogolayn iyo rag iyo dumarba midaan waa rag iyo dumarba looma ogola walaa yalbisu min athiyaabi shay-an massahu zacfaraanun oo waras taa waxa weye rag iyo dumarba waa wadaagaan marka dumarka laba arrimood baa ka xaaraama ama saddex arrimood wax alla wixii zacfaraan iyo ee huruud iyo la marmariyey waa iska ilaalinayaan waa ko waxay kaloo iska ilaalinaysaa inay dhashareerato gacmahana ay gashato qafaaseynka qafaaseynka waxa weye baalahan ay gacmaha gashadaan markay cilaanka iyo marsadaan gacmaha la geliyo khafiifka oo waxaway gacmogashiga taana waa la iska ilaalinayaa oo wejiga iyo gacmaha weelay muujisa amaa dharkeeda kale ayi nooc waxay doontaba xiran kartaa hadday doonto jiraab jalaabiibteedii ku xajiin hadday wax alla wixii xijaabkeedii iyo bay xiranaysaa marka raggaa badan oo in badan loo diiday laakiin qofka dumarkaa iyadaa way ka duwan tahay oo waxa weye way indhashareeran kartaa waxa weye indhashareerkaa loo diiday cafwan ma indhashareeran karto oo waxa indhashareerka looma ogola leanna nebigu wuxuu yihi walaa tantaqibu almar'atu walaa talbisu alqafaazeyn waxa weye labadaas iyada waa loo diiday waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka ko marka ugu horeysaa qofka haddii su-aal la weydiiyo horta qofka haddii qof su-aal weydiinayo daan qof sheika su-aal weydiinaysid oo diina waxaa la rabaa su-aasha markaas aad u baahantay oo muhiimka inaad weydiisid oo hadda ninkaas su-aasha nabiga markuu weydiiyey wuxuu rabay dharka uu iska ilaalinayo inuu ogaado oo dharka uu qaadanayo leanna hadda dii la yidhahdo muxuu xiranayaa qofku dharku waa fara badanya dhar badan baa mubaax noqon kara marka su-aasha waxaa la rabaa maqsuudka in la helo waxaan kaloo marka ka qaadanaynaa haddii su-aasha la weydiiyo qofka sheika oo waxa weye markaas fahmo inuu qofkaani waxa uu ujeedo uga faa'iida badan tahay sida kale in loogu jawaabo in loogu jawaabi karo oo loo caddayn karo su-aasha sida ay saxiix u tahay oo la odhanayo waxa weye waxay waxaa iska ilaali waxaa kaloo dhan waa ku banaanyay lakin waxay waxaa iska ilaali marka waxa xaaraamta ah waa la tirin karaa laakin waxa mubaaxa lama tirin karo waad haddii la yidhahdo dharka mubaaxa hala tiriyo waa tara badan yahay laakiin waxa xaaraamtaa ayaa la iska ilaalin karaa waka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ashyaadan waxa weye maaragtay laynaga xaaraantilmeeyey ragga iyo dumarku inayna isku mid ahayn marka taxriimu hadihi alashyaa lilrijaal raggii inay xaaraam ka tahay dharkaa inay xirtaan amaa qofka dumarka ayado dhar la towtolay iyo waxa weeye kulli way qaadan kartaa oy u banaan tahay iyadoo waxaa ka xaaraama waxa weye niqaabka iyo gacmogashiga ayuun baa ka xaaraama waxay ragga la wadaagtaa wixii zacfaraan iyo la marmariyey banaankaa laga marayaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay xaaraam tahay in madaxa la daboolo waa ragga oo waxa weye cimaamad iyo inuu madaxa saaro lama ogola masale kalea marka ku jirto oo niqaabka dumarka waa loo diiday markay xaramka ku jiraan laakiin caaisha waxay warinaysaa hadday raggu soo maraan waxa weeye maradeeda ayaanu wejiga saa ugu beegi jirnay oo wejiga waanu ka qabsan jirnay ragga marka taana way samayn karaan oo waxa weye way u banaan tahay inay waxa weeye dumarku raggii iska dabcaan oo ka xishoodaan oo wejigooda ay qariyaan leannao dumarkii muslimaadkaa wejigooda way ka qarin jireen ragga alxadiid alcaashir bacd almiatain xadiidka laba boqol iyo toban xadiidkii hore buu isaguna weli la macnaya can cabdillahi bni cabbaas radi allahu canhuma cabdillahi bn cabbaas waxaa la weri qaala inuu yidhi samictu nabiya sala la ala slam nabigaan ka maqlay oo yakdubu khudbaynaaya bicarafaat carafa ku khudbaynaaya xajat lwadaac oo odranaya man lam yajid qofkii aan heli karaynin naclayni saandal heli karaynin falyalbis ha xirto khufayni khufayn ha xirto ee wixii daboolan kabihiisii ha iska xirto wa man lam yajid qofkii aan helaynin izaaran go- uu xirto aan helaynin falyalbis ha xirto saraawiil waxa weeye surweelkiisa ha iska xirto waa qofkii muxramkaa baa loo jeedaa marka macnuhu waxa weye xadiidki hore waa inagii soo marnay oo ragga loo diiday surweel iyo kaba daboolan hadday qofkii daruuro ku kalisto oo wuxuu ku gatana waayo dhar kalena waayo way u bannaan tahay leanno waxa dantu keento qofka waa loo banaynayaa la odhan mayo xajkii ma xajiyaysid wa ka marka way u bannaan tahay culammadu marka waxay yidhahdeen horta xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay khudbada la khudbeeyo carafaad inay sunno tahay waa tan namiro lagu khudbeeyo oo waxa meeshii nabigu ku khudbeeyey namira waa tan haddaba lagu khudbeeyo masaajid weyn baa ka dhisan oo waxa weeye halkaasay ku khudbeeyaan culammadu maalinta waa ko waxaynu kaloo ka qaadanaynaa khudbada in lagu baro dadka manaasigta xajka iyo wixii xajka khuseeya in lagu baro iyo caqiidadooda iyo wanaag oo dhan si fiican looga dhaadhiciyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofka aan heli karayn naclayn inuu kabihiisii daboolnaa xiran karo laakiin culammadu waxay yidhahdeen xadiidkii horaa lagu fasirayaa waa inuu ka gooyaa inta sare qaarna culammadu waxay ku tageen maya mutlaqan wuu xiran karaa khilaafkaasaa ku jira oo waxa weye xadiidkii hore ayay maaragtay qaarna ku tageen qaarna waxay dhaha maya qofkaan daruuradu ku kaliftay waa xiran karaa kabihiisa oo waxa weye inuu gooyo shardi kuma aha halkaa marka waxaynu ka garanay qaabka uu qofku u xiranayo dharkiisii aduu sida ugu fiican oo culummadu hadda ay aada iyo aad u isticmaaleen oo waxa weye aada iyo aad ugu wanaagsan ninku waa inuu xirto labadaa go labadaa go inuu iska xirto ka bacdina markaa waxa weeye kabaha dacaskaa iyo saandalka iyo meesha iska kulay leh uu iska xirto halaa xaraj markaa waxa weeye ku filan oo wax dhibaataa waxa weeye male mana imaanaysa hadhow khilaaf iyo waxa weeye khaladaad kale midna kuma imaanayo baabka saddexaad waxa weeye baabu talbiya talbiyada talbiyada waxaa la yidhahdaa waa xirashada la xiranaayo iyo waxa weeye talbiyada lagu dhawaaqaayo ayaa loo jeedaa xadiidka laba boqol iyo koob iyo toban waxa weeye can cabdillahi bni cumar cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma cabdillahi ibni cumar waxaa laga wariyey inuu yihi ana ha ana talbiyata annabiy sala allahu alayh waalih wasalam talbiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ana talbiyata rasuuli llahi sal sl rasuulka ilaahay talbiyadiisii waxay ahayd sidaa soo socota oo nebigu uu ku talbiyey labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicma wاlnicmata laka wاlmulk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika laka nebiga calayhi sala slam saasuu ku talbiyeystay oo waxa weye nebigu markuu talbiyada uu ku dhawaaqayay wuxuu yihi labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk waa laba jumlo ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk waa jumlada saddexaad laa shariika laka waa jumlada afraad intaasuu nabiga calayhi salaatu asalaam oo waxa weeye ku talbiyeystay macnaheeduna waxa weeye labayka waan ku ajiibay wey ay ijaaba bacda alijaaba maadaama allah subxaana watacaala markii kacbada uu dhisay la yihi nabiyullahi ibraahim waadin fi nnaasi bilxaj dadka ogeysi baa lagu dhawaaq iclaan ilaahayna uu inagu waajibiyey xajkii ayaa qofku markuu xajiyayo wuxuu leey labayk allahuma labayk ilaahay waan ku ajiibay ay nidaagaagii iyo dhawaaqaagii waan ajiibay wey macnuhu labayka waan ku ajiibay laa shariika laka wax cid wax kula wadaagtana ma jirto labayk waana ku ajiibay ay keligaabaan ku caabudaya cid kaleon caabudayana ma jirto cid wax kula wadaagtana ma jirto wey ina alxamda mahad oo dhan oo nicma iyo nicmo oo dhan laka adiga ayaa iskale walmulku iyo boqortooyada laa shariika laka cid wax kula wadaagtana ma jirto a kelimatu tawxiid marka qaala waxau yihi cabdullahi ibni cumar qaala raawi wuxuu yihi wa kana cabdullahi ibnu cumar yaziidu fiiha cabdullahi ibni cumar baa intaan ku dari jiray oo waxa weye imaamu muslim ayaa warinaya cabdullahi ibni cumar ayaa ku dari jiray wuxuu ohan jiray labayka labayka labayka wasacadayka macnaa waan ku ajiibay wasacadayka ay adaan ku kaalmaysana waxa weeye sacaadadaada waalkhayru khayr oo dhan biyadayka gacmahaaguu ku jira waalraqbaau ilayka raqbaduna waa jacaylka wax la jeclaado oo dhan iyo jacayl oo dhan xaggaaga wey waalcamal iyo camal la sameeyaba marka intaan cabdullahi ibni cumar ayaa ku daray waana iska caqiide iyo tawxiid waa wanaag waa dikri wanaagsan wax dhibaataana ma leh oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ma oran ilaa wa ilaa sida anigu aan ugu dhawaaqo keliya ula imaada oo waxa weeye hadda sida salaadoo kale oo kale iyo ma aha waxa weye talbiyadan waxa weye waa lagu dhawaaqayaa waa lagu talbiyeysanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu ugu talbiyeystay ayaa ugu wanaagsan in lagu wado oo talbiyada nebiga lagu gaabsado laakiin saxaabada waxa weeye adkaar kale bay ku dardareen nebiguna waa qaarkood waa u iqraariyey oo kama inkirin kuma inkirin marka wax dhibaataa male waxaan ka qaadanaynaa marka xadiidka kow mashruuciyatu talbiya talbiyadu inay bannaan tahay oo mashruuc tahay fi lxaji xajka waalcumrati iyo cumrada oo kor weliba loogu dhawaaqaayo acmaasha kale salaada soonka kulle niyadan waxa weeye qalbiga ayaa laga niyeystaa allahu akbar bay salaadu ka bilaabataa laakiin xajka waxaa la rabaa markaa xihanaysid inaad ku dhawaaqdid oo waxa weeye aad ku dhawaaqdid laakiin dadku qaar baa bidco ku dardaro sida salaadoo kale naweytu xajan kada kada waxaa kaga jira waxa weeye labayk allahuma bixaj bixajati oo cumra baad leehay ha bilxaji waalcumra ama bilxaji ama alcumra faqad ayaad oranaysaa kabacdina talbiyadaanaad wadaysaa markaad xajkii xiratay ayaa markaa talbiyadaan wadaysaa labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk adkaartaasaad wadaysaa ee ma aha in waxa weeye qaabka ay dad badan moodaan inaan haddaan la xiran ee waxa weeye naweytu kada kada la odhan sida salaadii oo kale inay khadaad oo arrintaas waa khada wey waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka talbiyadaas nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaa afdalu talbiya iyana inuu barto qofku uu kuna dhawaaqo talbiyadaa marka waxaa la wadaa meesha aad ka soo xiratay ayaad ka bilaabaysaa ilaa aad waxa weeye buyuuta maka aragtid oo aad waxa weeye markaad maka soo geshid ayaa markaa waxa weye la joojinayaa oo loo diyaar garoobayaa kabacdi markaas ayaad cumradii dhammaynaysaa kabacdi marka maalinta dambena xajka ayaad wadaysaa oo waxa weeye markii xajka aad xiratayna waad wadaysaa waxaana la joojinayaa dhagax tuurashada dambe waa maalinta dambe dhagax marka la tuurto ciidda ayaa waxa weeye talbiyadii joogsanaysaa marka qof walba oo doonaya inuu soo xajiyo inuu xifdiyo oo waxa weye ku dadaalo ayaa wanaagsan oo aad iyo aad ugu dadaalo waxaa ugu fiicanna waxa weye waa talbiyada nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa uu ugu dhawaaqay inuu ugu dhawaaqo tawxiid iyo wanaag bay xambaarsan tahay oo waxa weye aan marnaba laga tegin ayaa wanaagsan culammadu marka waxay ka hadleen talbiyadan dhawaaqa lagu dhawaaqaayo inay horta tahay shacaa'ir alxaji waxa weeye waa isla ogolyi oo waxa weeye waa ijmaac oo khilaaf kuma jiro laakin waxaa laga hadlay hal hiya sunna oo waajiba aw rukn ma waajiba ma sunna ma rukni haddii laga taga xajkii kharaabaya waxa weye marka waa waajib wey sida saxiixa qaar saddexdaba culamada qaar baa ku tegay laakin sida saxiixaa waa waajib waa in la sameeyo in laga tagana ma aha oo qofku yihahdo talbiyadii dhan baan ka tegayaa lama rabo waa khada waxay kaloo isku khilaafeen oo culammadu ka hadleen oo hadal ku jira ma ragga keliya waajib ku tahay mise rag iyo dumarba rag iyo dumarba waajib bay ku tahay leanno nebiga calayhi salaatu wassalaam waxuu amray saxaabadiisa rafcu sawt fi talbiya inay kor u qaadaan oo wuxuu yihi jaa-ani waxa ii yimid buu yihi jibriil fa amarani wuxuu i amray an aamura asxaabii saxaabadayda inaan amro waman maciya iyo ciddii la socotaba an yarfacuu aswaatahum bitalbiya inay codkooda kor ugu qaadaan waa xadiis saxiixa marka nebiga calayhi salaatu wassalaam maadaama ilaahay amray oo waxa weye uuna nebiguna dadkii amray talbiyadii kor baa loo qaadaya waana rag iyo dumarna waa u siman yihiin culamada laakiin qaar baa waxay leeyihiin waxa weeye waa ragga keliya oo khilaaf baa halkaana ku jira laakiin sida saxiixa inaan wax khilaafa inaan khilaafkaasi tacfiirinaynin oo sheikh albani raximah llahu tacaala kitaabkiisa manasik alxaj wuxuu ku caddeeyay arrintaas rag iyo dumarba in loo siman yahay oo waxa weeye ay waajib tahay in lala yimaado baabu safar ilmar-a biduuni maxram qofka gabadha muslimadda marka waa baabka afraad baabu safar ilmar-a buu yihi waxay ahayd inuu yidhaahdo baabu taxriimi safar ilmar-a xaaraan inuu yahay inay safarto biduuni maxram saasuu ku habboona leanna xadiidka soo socda taxriim buu keenaya marka hadda haddii baabka la yidhahdo baabu safari ilmar-a biduuni maxram ay macnaha xukumkiisii lama sheegin xukumkiisii lama sheegin laakiin xadiidka ayaa xukumkiisa caddaynayo waxaana weeye macnuhu qof dumar ah ma safri ka dhaa oo xajka ma aadi kartaa oo ma soo xajin ka dhaa ma soo cumraysan kartaa iyadoon maxram wadan xadiidka nabiga alayhi salat slam baynu akriyayna taasa jawaabta inoo caddaynayo waa xadiidka laba boqol iyo labayo toban waxa uu yihi can abi hurayrata radi allahu canhu abi hurayra waxaa laga wariyay qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi waxau yihi laa yaxilu uma banaana limra'atin qof dumara tu'minu rumaysay billahi ilaahay rumaysan walyowmi alaakhir iyo maalinta aakhiro rumaysan an tusaafira inay safarto masiirata yawmin meel maalin loo socdo waleyla maalin iyo hameyn masiirata yawmin waleyla meel loo socdo laysa macahaa maxram iyadoo waxa weeye maceeda unan ahayn waxa weeye maxram una la socon laysa macahaa xurma ay macnaha aan maxram la socon marka meeshaan masiirada la sheegay axaadiista kalea sii caddaynaysaa in safar mudlaqa loo jeedo wa fii lafdin lbukhaariy waxa waa lafdiga bukhaari laa tusaafiru lmar'a laa tusaafiru ma safrayso qofka dumarka yowman meel maalin loo socdo walaa leyla hameen meel loo socdo ilaa maca dii maxram iyadoo maxramkeedii la socda mooye marka riwaayadan dambe baa sii adkaysoo sii caddaysay inaan ban la ogolaynba safar oo dhan marka marka la leeyahay meel maalin loo socdo ama hameen loo socdona macnaha loo jeeda waxa weeye waa xilligii nebigaa lagu qiyaas qaadanaya qof lugaynaya ama dameer saaran ama geel ama wax lamida ku safraya meel uu u socdo muddada intaa la-eg looma safri karo oo waxa weye qofka lugeynaya maalintii hadduu ugu bato ugu batoo socdo waxa uu socdaadaa la yidhi shan iyo toban kilomitr ama wa wax lamida socon kara ama labaatan kilomitr marka meelaha saas oo kale ah oo aan safar loo aqoonin oo macruufka oo dhow dhow tuulooyinka iyo waxa weeye meesha agagaarka iyo beeraha iyo qofku inuu safro magaalada dhexdeeda iyo inuu aado safar lama yidhaahdo laakiin meeshii safar loo yaqaan oo ay noqoto inuu qofkaasi safar aadaayo oo la odhanaayo hebel wuu safray lama ogola waa mamnuuc ilaa inuu maxram la socdo mooye maxramkuna waxa weeye waa qofka aan geyin ama ninkeeda waa qofka ragga ama aan geyin wiilkeedii waxa weye walaalaheed aabeed adeeradeed abtiyaasheed waxaan umajera kuwii habareeraha u ahayd eedela u ahayd waxaas oo dhan halkaa marka khilaaf waxa weye ma geli karo oo waxa weye nabiga calayhi salaatu salaam nas ayuu caddeeyey mar haddii nabiga naskiisii lahayana wax hadal iyo khilaaf dheg loo dhigaya ma jirto waxba laga qaadan mayo qofkii hadalkeena marka qaar baa waxay keeneen waxay yidhaahdeen dumarkii baan kala qaadayna haddii naagtu weynaato oo ay naag weyn noqoto oo waxa weeye ay guur ka baxdo oo qof islaan weyna tahay ma safri kartaa oo ma raaci kartaa hadday xajka u socoto ee dad ma raaci kadha qaar baa marka waxay yidhahdeen fuqahadaa qaar ay yidhaahdeen haayo waxa weeye waan wayn u ogolaanayna taasina waa khada saxiixna ma aha waayo nebigu waxau yidhi laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir ma dhihin imra'a shaaba mana dhihin cajuuza ee nebigu wuxuu yidhi gabar buu yidhi ilaahay rumaysay qofka dumarkaana ama ha yaraato ama ha weynaato maalintay baaluqdo ayaa la yidhahdaa imra'a ilaa ay waxa weeye ka dhimato ay ka gebowdo waxa weeye ay god gasho waa qof dumara weeye waa naag weeye mana safri karto xadiidka marka waxaan ka qaadanaynaa taxriimu xaaraam inay tahay asafar biduuni maxram taxriimu safar almar'a biduuni maxram marka xajna waajiba kuma aha istidaacadeediiba ma aha mar haddayna maxram haystaan xajkii waa ka dhacayaa sababtu waxa weye waajiba kuma aho istidaacadii ma haysatowi marka culamadu waxay yidhahdeen shuruudii istidaacada oo ahayd inuu qofku maal haysto ee waddadii ay waxa weeye amni tahay oo waddadii uu mari karo inay waxa weeye jirkiisa ina caafimaad qabo shardi afraad baa loogu darayaa dumarko waa inuu maxram la socdo waka baabka shanaad waa baabulfidya fidyada waxaa la yidhaahdaa inuu qofku acmaashii xajka waajibka aha wax ka mid ah uu ka tago oo khalal ku dhaco ama markaas duruuf iyo xanuun u geeyo oo markaas uu fidyo bixiyo neef gowraco ama saddex beri soomo ama uu waxa weye masaakiin quudiyo xadiidkaana inoo caddaynaya oo waxa weye qaabka waa aayadda qur-aankaa qaabka usoo degtay faman kaana minkum مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نصف aayadda ayuu marka sharaxaya xadiidkan iyo sababtay kusoo degtay aayaddu ayuu ka hadlaya iyo fidyadan waa xadiidka athalit cashar bacd almiatain boqol iyo saddex iyo toban can cabdillahi ibni macqil qaala waxa uu yidhi jalastu waxaan u fariistay oon la fariistay aan u fariistay ilaa kacb ibni cujra marka kacb ibni cujra waa saxaabi wey ninkaana waa taabici ka warinaya marka wuxuu yidhi waxaan u tegoon la fariistay oo waxa weeye aan agtiisa tegey saxaabiga la yidhaahdo kacab ibni cujra ayaan la fariistay fasa'altuhu waxaan weydiiyey can ilfidya fidyada ayaan weydiiyey ee waxyaalaha fidyada waajibiya fa qaala waxa uu yidhi markaa nazalat calaya ha nazalat fiya anigay igu soo degtay nazalat fiya khaasatan aayaddaas ka sheekaynaysa fidyada wuxuu u jeedaa aayaddan hadda akrinay faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk aayaddaas u jeedaa fi suurati albaqara wuxuu yihi marka anay igu soo degtay buy nazalat fiya khaasatan ay sababtay ku soo degtay aayaddu aniga ayay igu ahayd oo dhibaatada igu dhacday wahiya lakum caama laakiin dadka muslimiinta caam bay u tahay oo xukumka ka dhashay aayaddii markay soo degtay ilaa qiyaami saaca waa lagu camal falaya sababtu maxay ahayd marka hadduu sheegaya xumiltu waa la ii qaaday ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh waali slam rasuulka ilaahi xaggiisaa la ii qaaday anoo xanuunsan waalqamlu qamliga waxaa la yidhahdaa injirta waaweyn oo dadka dhibaataysa waalqamlu waxa weye injirtiina tatanaafaru ay waxa weeye ka daadanayso oo ka hoobanayso cala calaa wejhi wejigayga ay ka daadanayso ay timahayga injirta gashay ay waxa weeye wejiga dareereyso oo tiradii inta ka badatay ee aada ii cunto ay dhibaataysay dee timihiina lama xiiri karo oo waxa walaa taxliquu ru'uusakum ba la yidhi xataa yabluqa alhadyu maxilla timihiina xiiriniyaa la yidhahdaa xajku dhamaado oo naxrigii la gaaro marka timihii baa inta baashaa iga gashoon jirriday oo i cuntay oo waa lagu caaroodaayo kutaanta iyo la mid tahay boodada iyo qofkii waa dhibaatoonaya ayay wejigay ka daadanaysa ayaa nabiga la ii geeyey fa qaala waxa uu yidhi maa kuntu maa kuntu araa uma malaynaynin alwajaca xanuunku balaga inuu kaa gaaray bika adiga xaggaaga maa araa waxaan hadda arko ay macnaha nebigu awel wuu ogaa ninkaa inuu xanuunsan yahay sida laga fahmayo laakiin xoogaa xanuun fudud baa loo malaynayo laakiin dhibaatadan inay ku gaartay uma malaynayn buu yidhi aw amase waxa uu yidhi maa kuntu araa waxa weeye aljahda jahdiguna waa dhibaatada iyo mashaqada balaga bika maa araa waxa uu ku gaa heerkaa inuu kaa gaaray uma malaynaynin macnaa inay xanuunkaaga xoogaa fudud yahay ayaan moodaayey atajidu ma helaysaa marka marka wuxuu amray inuu xiiro madaxiisii xiir buu yidhi madaxa oo iska xiir markaasu waxau yidhi atajidu ma helaysaa marka fidyadii wey atajidu shaatan war neef ariya oo aad gowracdidoo fidye ka dhigtid ma helaysaa markii xaj ku dhamaado qultu waxaan idhi laa ma hayo rasuulka ilaahi qaala waxau yidhi marka fasum waxaad soontaa halaathata ayaamin saddex beri soon ow adcim ama waxaad quudisaa ood cunto siisaa sittata masaakiin lix miskiin likulli miskiinin miskiin walba nisfu saacin ay nisfu saacin min طacaam hal nisfu saac markaa saddex saac buu sadaqaysanayaa saacuna waa galaanka waynu soo marnay ama suuska ayuu saddex saac buu sadaqaysanayaa lix miskiin buu u qaybinayaa halkii saacba laba miskiin ayaa la siinaya oo cunto ah oo loo qaybinaya waay wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd fa amarahu rasuulu llahi sal slam rasuulka ilaahi waxau amray an yudcima inuu quudiyo oo ku quudiyo faraqan faraquna waxa weeye waa shayga waxa weeye cuntada dembiisha camal waxa weye markaa yar oo lix saac saddex saac bay qaadaabale inuu ku quudiyo maa bayna sittata masaakiin lix miskiin inuu quudiyo ow yuhdiya inuu hadiyeeyo shaatan ee xaramka uu ku qalo shaat aw amase uu aw aw yasuuma inuu soomo halaathata ayaamin saddex beri inuu soomo saddexdaasaa marka la kala ikhtiyaar gelinaya sida aayadduba ay u tiri faman kaana minkum mariidan oo calaa safarin fafidyatun min siyaamin soonka ugu hormarisay aayaddu aw sadaqatin ay macnaha quudin masaakiinta la quudiyo aw nusuk ama neef la gowraco saddexdaas nebiguna wuxuu ugu hormariyey markii hore in laga bilaabo neefka arigaa haddii la waayo in waxa weeye labada dambe ikhtiyaar ay yihiin riwaayadan dambana saddexduba inay ikhtiyaar yihiin ayuu ka dhigay ama neef gowrac ama saddex berison ama lix miskiin quudi xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa horta khilaaf culimmada waxa uu ku jiraa arrintaani ma takhyiiriba takhyiir miya oo qofku saddexdaasuu kala dooranayaa miya mise marka ugu horraysa neefka arigaa uu ka bilaabaya haddii uu neefkii arigaha waayo leannu nebigu wuxuu yidhi hal tajidu shaatan ma helaysaa neef ariga marka ma neefka arigaa laga bilaabaya mise arrintu waa khiyaariyo wixii uu doonuu qofku ka bilaabaya khilaafkaas marka culamada waa ku jiraayo labada qowlba way jiraan laakiin xadiid aayaddu waxa weye horta iyadu daahirkeeda aayaddu waa takhyiir oo qofka ti uu doonuu samaynaya riwaayadan dambana waa takhyiir oo kaa doonti samey weeye marka riwaayadan mujmalkaa oo kutusaysa in neefka ariga la hormarinayo labada dambena takhyiir yihiin marka labada dambe inay takhyiir yihiin iyada khilaafba kuma jiro ee neefka ariga ma ugu horeeya mise qofku hadduu doono soonku ka bilaabi karaa halkaasaa khilaafka ku jira waxaanu marka xadiidka ka qaadanaynaa oo ka faa'iideynaa kow marka ugu horeysa sawanuzuulka aayaddan inuu ahaa oo kusoo degtay waxa weeye arrintaas oo waxa weye fidyada loo jeedo inay tahay qofkii xanuunsada ama waxa weeye wax ka taga saas in loo jeedo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa qofku inuu madaxii xiirayo kabacdi markaa arrintaas samaynayo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inuu qofku waxa weeye ikhtiyaar ay tahay saddexdaa kii u fududaada inuu samaynayo ayaynu ka qaadanaynaa oo waxa weye waadixa culummadu marka waxay raaciyeen arrintan xanuunka qofkii waxa weye waxyaalo kale isagana sameeya sida qofkii waxa weeye maaragtay cidiyihiisa jara waxa weeye ama maaragtay dharka xaaraamaha xirta waxyaalahaas oo dhan calaa kulli xaal qofku wixii uu sameeyo oo waxa weye khalal uu ku sameeyo oo fidye ah marka riwaayadaha qaar waxay leeyihiin ixlaq ra'saka madaxaaga xiir wasum halaathata ayaam saddex beri sown aw adcim sittata masaakiin ama lix miskiin quudi aw amase unsug waxaad gowracdaa shaatan neef ariga gowraac fa haada wa amhaaluhu marka sariix bay ku tahay inay waxa weeye arrintaani ay takhyiir tahay marka qowlka saxiixa waa takhyiir oo saddexdaa qofku ku doonuu samaynayaa laakiin culamada qaar baa qabsaday in laga bilaabayo neefka ariga waxay neefka ariga ugu fadli badan kabacdi markaa waxaa lagu xijinayaa inuu ama soomo ama uu isagu doorto inuu lix miskiin quudiyo waana la taxdiidiyeyo lixda miskiin waxa la quudinayo halkii miskiinba waa nisfu saac baa la siinayaa oo waxa weye waajibku waa saddex saac qofka waxa waajib ku noqonay saddexdaas saac buu bixinayaa halkii saacna waa laba kiilo iyo xoogaa laba kiilo iyo saddex boqol oo gram laba kiilo iyo bar mada adigu ugu badnaa waa laba kiilo iyo bar taas weye marka fidyadu hadduu soomona waa jayid oo saddex beri soomo wallahu aclam wabillahi tawfiiq halkaa ayaan ku joojinayna insha allahu tabaaraka watacaala waana sii socdaa